afar sano ka hor ayay ahayd markii bulshada ciyaaraha kubadda cagta ee dunidu ay isku nabadgeliyeen waddanka koonfur africa kuna ballameen inay sanadka labada kun afar iyo tobanka dib ugu kulmaan waddanka brazil safar dheer iyo xafiltan xoogan oo ay dhammaan qaaradaha caalamka usoo galeen oofinta ballankaasi kadib ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa dalka brazil si rasmi a daaha looga furay koobkii adduunka ee sanadkan labada kun iyo afar iyo tobanka oo lasoo afjari doono saddex iyo tobanka bisha dambe in ka badan lix boqol oo qof oo dheela ciyaaraha gaadaka ciyaarka ayaa ka hor inta aan ciyaarta furitaan ku bilaaban garoonka arena de san paulo ee magaalada san paulo waxay madadaalinayeen taageerayaashii garoonka soo camiray iyo malaayiin kale oo shaashadaha caalamka kala socday xafladda furitaanka ee sanadkan xafladda furitaanka ee sanadkan waxaa ka heesayay fanaaniinta caanka ee jennifer lopez gabadha reer brazil ee claudia laita iyo fanaanka pitbull oo caan ku ah heesaha raabka loo yaqaan waxayna ku luuqeynayeen heesta sanadkan astaanta u ah ciyaaraha adduunka ee brazil ee halkudhigeedu yahay we are one hal ayaa nahay ciyaartii fulitaanka ee loo wada helanaa waxay ahayd mid u dhexaysay waddanka brazil oo ciyaaraha martigelinayay dalka croatia ciyaartoyda brazil ayaa garoonka si qabow usoo galay waxayna u muuqdeen kuwo kala garan la inay ciyaarayaan koobkii adduunka ee dalkooda lagu qabanayay iyo kulan saaxiibtinimo oo aan guushiisa la kala jeclayn koob iyo toban daqiiqo marka ciyaartu socotay ayaa bononi uu si jilacsan usoo darbeeyey ciyaaryahanka howl siri u dheela ee yeloveg waxaa iska dhaliyey ciyaaryahan marcelo oo waddanka brazil baallaha bidix ee dhanka difaaca uga dheela waana goolkii ugu horreeyey abid ee dalka brazil ciyaaraha adduunka iska dhaliyaan daqiiqadii labaatan iyo sagaalaad waxaa brazil gool bareejaha u dhaliyey ciyaaryahan neymar oo ah xiddiga ay sanadkan brazil ka sugayso inuu meel gooyo امام هذا الدفاع الكرواتي نيمار نيمار يسدد
banooniga ayaa noqday mid adag croatiana waxay u muuqatay koox doonaysa inay bareeja ciyaarta ku dhammaato hase ahaatee garsooraha ciyaarta yuji nishimura ayaa brazil rigoore u dhigay markii ciyaaryahanka lobreen uu xerada ganaaxa dhexdeeda ku riday weeraryahanka reer brazil ee fred walway macallimiinta iyo ciyaartoyda kooxda ku doodeen in rigoore qaldan laga dhigay neymar ayaa rigoorihii dhaliyey croatia waxay abuurtay fursado badan oo goolo lagu dhalin karay nasiib darase kuma guulaysan inay taabato shabaqa brazil goolkii saddexaad ayaa waxaa brazil u dhaliyay ciyaaryahan oscar waxaana banoni uu dhexda ka soo dafay uu kala dhex baxay dhowr ciyaartoy oo difaaca uga dheelaya croatia waxa uuna si layaab leh ugu xaday goolhayaha croatia oo ku baraarugay xilli uu banonigii hareer maray shabaqana uu cuskaday brazil waxay guusha ku raacday saddex iyo hal